lambar laba iyo toban mashiinka dagaalka markab cadow ayaa la ogaaday diyaaragarowguna aad ayuu u weynaa gacmaha oo dhan waxay boobeen halkii ay shaqada lahaayeen shaqaaluhu wuxuu cabsiiyey shiraacyada dekadda iyo dhinacyada markabka biyaha warmaha qoryahay iyo farshaaska ayaa la qaybiyey iyo jaraha wuxuu iska qaaday fashooyinkiisa mishaarta iyo mindida oo u diyaargarmo jarmooyiinka halka ka hoosaysa duleelada qoryaha askarta ayaa booskooda ku qabsaday madaaficdooda dhagxaantooda warmaha gacanta dulsimaha iyo maryaha waxaa la dhigay qori kasta agtiisa hase yeeshee budada weligeed lama dhigin madaaficda agtooda sababtoo ah halista inay qarax keento waa inaa markaas laga keeno xagga hoose toogasho kasta ugu dambayntiina bir dheeraad ah ayaa loo qaybiyey shaqaalaha si loo xoojiyo diranaantooda loogana dhigo qaar aad u dagaalama inta lagu jiro dagaalka weyn waxaa kaliya oo haray waa sugitaanka waxay ahayd howsha noocaan ah waxa fasaa loo dhisay intii lagu jiray wakhtigii boqor gustaf adolf waxaa jiray qiyaastii soddon markab oo dagaal maraakiibta baltiga ee swidishka vasana waxaa loogu talagalay inuu noqdo kan ugu awood badan marka boqorka la eego ahmiyadda maraakiibta lama sii xoojin karayn maraakiibtu waxay qaadi karaayeen ciidanka xidhi karaayeen dekadaha cadowga iyo maamuli karaayeen ganacsiga vasa waxaa loo isticmaali lahaa ugu horrayn dagaalka lagu jiro booland vasa wuxuu u taagan yahay marxaaladdii u dambaysay ee fakarkii xeeladeed ee wakhtiyadii dhexe laakiin wuxuu saadilayey xeeladaha maraakiibta ee dhammaadkii qarnigii toban iyo toddobaad intii lagu jiray xilligii kun shan boqol maraakiibtu waxay ka dagaalami jireen iyagoo isku dhow dadka saaran dadka saaranna waxaa loo kala diri jiray maraakiibta iska soo horjeeda haddaba muhiim ayay ahayd in la helo gadaasha markabka oo saaraysa si marka askartu ay ugu soo ridi karaan meel ka sarraysa cadowga oo marka dambe ay ula wareegi karaan markabka wakhtigii vasa waxaa la filayay in dagaalada baddu ay ku dambaynayaan dagaal gacanta la iskula tago dekadda wakhti dheer kama soo wareegin markuu xeeladuhu bilaabeen inay isbeddelaan oo cadowguna lagu kiciyo meel aad u fog laga soo garaaco vasa wuxuu muujiyey iskudarka labada xeeladood wuxuu lahaa gadaal sare si loo fududeeyo in sah loola wareego maraakiibta cadowga laakiin sidoo kale wuxuu lahaa labadaloolada qoriga oo hub awood xoogaan ah dagaalada badda inta lagu jiray kun lix boqol sida badan waxay ahaayeen arrimo jahwareer ah maraakiibta waaweyn way ka gaabiyeen dhaqdhaqaaqa qiiqa budada madow oo loo isticmaalo madaaficda ayaa ku adkeeyey inay wax ka arkaan duleelada qoriga oo way ku adkayd in si saxan loo rido qoryaha waaweyne isgaarsiintoodana waxay ahayd dhinaca calaamadda toogashooyinka madaaficda iyo farriinsiidayaasha ayaa u kala warqaadayay maraakiibta wuxuu ahaa nidaam si wanaagsan loo horumariyey oo sida caadiga ah shaqeeyey laakiin si sahlan ayuu ugu jabi karay kulaelka dagaalka waxay ahayd mid aan caadi ahayn in markab dego dagaalka kadib waa la gubi jiray ama waa la qaban jiray taas oo ahayd hadafka koowaad ee cadowga timajaraha oo u shaqaynayey sida dhakhtarka qalinka markabka inta badan wuxuu lahaa shaqo badan ee uu qabto dagaalka kadib dhaawacyada furan dhaawaca rasaasta ah iyo jababka yar iyo gubashooyin ayaa ugu badnaa iyo xubingoynta waxaa la samayn jiray suuxin la'aan